Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Maamulka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ka daafurtay olole ballaaran oo wacyigelineed oo ku saabsan horumarinta waxbarashada carruurta. Ololahan ayaa si gaar ah looga bilaabay goobaha barakacayaasha, halkaas oo ay ku nool yihiin carruur da'da waxbarasho gaartay balse aanan haysan awood ay iskuulada ku aadaan. Madaxa xafiiska fayadhowrka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug Sahal Muuse Maxamuud ayaa sheegay in ololahan muhiim u yahay carruurta ka maqan waxbarashada.
Waxbarashada maadiga ah ee iskuulka iskuulkina waa haystaan wax qarashana ladinkama qaado soo maha saas maha iskuulkiina waa haysataan muhiimadda ugu weyn oo rabna maanta inaan ka wada hadalna waxay tahay sidee waxbarashadaas dhammaanteen uga faa'iidaysan karnaa sidee cunug kasta oo da-dii waxbarashada gaaray oo deegaankan jooga iskuulka u geyn karnaa oo wax u bari karnaa waa intaas waxaan rabnaa hooyooyin waxbarashada waxay muhiim u tahay cunug kasta oo guriga noo jooga wasaaradda waxbarashadu waxay hirgelisay iskuulkii ilmaha wax lagu bari lahaa waxaan rabnaa inaa intiinaan safiira noqotiin fariinta wasaaradda ay qaadaan ilmaha waalidiintu aysan fahamsanayn muhiimadda waxbarashadu u leedahay inaad ku wacyigelisaan Qaar ka mid ah waalidiintii ka qaybgalay ololahan ayaa u mahad celiyey wasaaradda.
aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waxaad u dadaalaysaan aad waqti u soo bixiseen waa ilmaheenna aad leedihiin weliba nagu baraarujinaysiin oo aad leedihiin waxaa idiin bartaane ilmaha yar iyo weyn wixii iskuulka gaaray iskuulka keena oo dhan badan aad naga tusteen inay waxbarashadu leedahay qiimo aad u fara badan maasha allah aad baan maaragtay idinkugu mahad celinaynaa intii waalid ahaan annaga dareenkeenna ahayd baa ka hadasheen nagu soo saahiday ayakuna waa mahadsan yihiin gabdhaha dhammaantood waxaan u sheegaya inay wa- ilmahooda waxbartaan waxbarashadaas iyo heerkaas ayna gaarsiiyeen wasaaradda iyo waxbarashada iyo guddiga dhammaantoodba waa ku mahadsan yihiin